halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tbtinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa horudhaca warqaddii reer galatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnihii masiixiyiinta ahaa ee degganaa deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galaatiya
qoqorkii maqlay baan urugoodayo mixnuhu la yaabo mucjise yahay maryamo bigraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjise yahay goradii loo adul digii dhasho misbax baa lamoodu mucjise yahay maryamo bigraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjise yahay waqaawirtii markay mudnantii arkeen
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay sharciga lagu soo ururiyey sharciyada oo dhan kaasoo aannu jirin qof xajin kara sharcigaasi oo hal qodob lagu soo koobayo ayaa haddii aynu idinku celinno lahaa waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad nafsaddaada u jeceshahay haddaba waa tijaabo qof waliba saaran miiskiisa yaa odhan kara deriskayga waan jeclahay oo xitaa haddii aad jeceshahay ma waxaad dhegaystow u jeceshahay sidaad naftaada u jeceshahay oo kale haddaan jawaabta su'aasha idinku dhaafo ayaan horay u wadayaa xigashada warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin haddaad isqaniintaan oo is cuntaan iska dhowra yeednaan isbaabi'in haddaba waxaan mar waliba jeclahay inaan farriintayda soo geliyo aayaddan shan iyo tobanaad waxaanan ugu yeedhaa isbaabi'inta masiixiyiinta haddaba waxaa jira jameecooyinka qaar kuwaasoo dirir ay dhex taallo oo mararka qaarkood waxay kula noqonaysaa sida inay dagaal oogayaal ka hoos shaqeeyaan waxay jecel yihiin inay is cunaan ay isbaabi'iyaan oo ay balaayo isku sameeyaan dhaawacyada ay isku geysanayaanna waa mid halis ah oo wax lagu daweeyo ayaanba la helayn waxaa markaasi dhex yaalla masiixiyiinta ceenkaasi oo kale ah silac iyo rafaad waxaad is leedahay war miyaan masiixinimada lala damacsaneen waddankayaga oo miyaannu weli gudcur ku jirnaa marka dunidii kale ay ina dhaaftay bilxaqiiqa dunidii kale way ina dhaaftay oo nooma dhowa inkastoo weliba ay dad wanaagsan oo hadalka si wacan u wacdiya oo masiixiyiin ah ay qayb ka yihiin wehelnimada masiixiyiinta soomaaliyeed ha yeeshee sida ay u dhaqmayaan masiixiyiinta qaar ayaa keenaysa in laynoo arko sida kuwa laga tegay waxaan shakhsi ahaan garanayaa dhibaatooyin la taaban karo oo ka dhacaya wehelnimada waxaan garanayaa in xubnaha qaar oo masiixiyiinta ah ayaan isjecleen laakiin waxay leeyihiin mici kulul oo midba kan kale ayuu baabi'iyaa waana wax naxdin leh haddii taasi aan intaasi kaga gudbo ayaannu eegaynaa dhegaystayaal maaddada ah kuwa rumaysadka lagu badbaadiyey kuwaasoo leh midhaha ruuxa quduuska ah iminka rasuul bawlos wuxuu kala qaadayaa nolosha jidhka lagu noolaanayo iyo tan ruuxa haddaba qaybtan oo dhan ayaa waxay ina siinaysaa mariin ama qaynuun masiixinnimo maadaama aynu soo gaarnay qaybtan muhiimka ah ayaan doonayaa inaan wixii aynu idinkala hadlaynay dib ugu noqonno waxaanan ku guntayaa wixii aynu soo akhrinay waxa ina hor yaal qaybtan waxaa mawduuc looga dhigay daahirinta xagga ruuxa aayaddii koowaad ee cutubkan shanaad ayaa rasuul bawlos uu inoo sheegay isagoo leh xorriyadda ayuu masiixu inagu xoreeyey muxuu haddaba masiixu inaga xoreeyey marka su'aashaasi aan idinka jawaabo ayaa rasuul bawlos horay uu inoogu sheegay dhowr waxyaabood warqaddiisan cutubkan koowaad aayadda afaraad ee warqaddan reer galatiya ayaa rasuul bawlos wuxuu inagu leeyahay masiixu wuxuu inaga xoreeyey dunidan sharka leh markaana waa inaan dunidan u adeegin cutubkii labaad ayaa rasuul bawlos aayadda labaatanaad uu inoogu sheegayaa oo uu leeyahay aniga ma aha kan nooli haddaba aniga iyo adiguba kuma noolaan karno nolol masiixinnimo ha yeeshee masiixa ayaa inagu dhex noolaan kara taasina waa xorriyad caaqibo leh cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad ayaa bawlos uu inoogu sheegayaa in laynaga samato bixiyey habaarkii sharciga waxaa haddaba laynaga samato bixiyey xukunkii iyo eeddii sharciga bilxaqiiqa sharciga qudhiisa ayaa laynaga samato bixiyey sida rasuul bawlos uu inoogu sheegayo warqaddii reer galaatiya cutubka afaraad aayadaha afar ilaa shan markaasoo uu lahaa laakiin markii wakhtigii u buuxsamay ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii isagoo naag ka dhashay oo sharciga ku hoos dhashay inuu furto kuwii sharciga ku hoos jiray inuu carruurtiisa inaga dhigo iminkana rasuul bawlos wuxuu kala qaadayaa waxa ay tahay ku noolaanshaha jidhka damaca leh iyo nolosha ku socoshada ruuxa rasuul bawlos oo kala qaadaya arrinka ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan laakiin waxaan leeyahay ruuxa ku socda kolkaas ayaydnaan damaca jidhka yeelayne aayaddan waxay caddaynaysaa qaynuunka ugu weyn ee nolosha masiixinimada waana in lagu socdo ruuxa haddaba kelmadda socod marka la eego luqadda griigta ee uu kitaabka axdiga cusubi ku qoran yahay waxa weeye borobateyo oo macno ahaan noqonaysa in kor iyo hoos loo socdo ereyga griigga ah waa mid taariikh leh oo waxaa isticmaali jiray dugsiyada lagu barto filosofiyadda ee reer atinai oo griigta ahaa waxaana ninkii dugsigaasi aasaasay uu dadka wax bari jiray isagoo kor iyo hoosba u soconaya haddaba haddaan isku soo duubo qaynuunku waxa weeye in ruuxa lagu socdo haddii aynu qaynuunka ku soconno marnaba u dabci mayno inaan haqabtirno jidhka haddaba ereyga damac ayaa haddii la eego yeelanaya macaani shar ah ha yeeshee marka la eego luqadda griigga waa erey iska caadi ah marka la leeyahay damaca jidhka ayaa taasu ay ku saabsan tahay waxyaabaha jidhku uu doonayo kuwaasoo badankood aan damiir xumo ahayn laakiin jidhku uu doonayo waana sida inaan dhegaysanno myuusikada iyo inaan eegno sawirrada iyo howlaha ay qabtaan kuwa farsamayaqaannada ah iyo weliba ciyaaraha marka waxaa jira waxyaabo iyaga uun aan dembi noqonaynin ha yeeshee waxay ku gelayaan booskii ruuxaaga masiixiyiinta qaar waxay ka anbadaan runta hadalladii ilaah iyadoo ay jiidanayso damac kii aynu idiin sheegnay oo kale ah masiixiyiin fara badan ayaa waxay wakhti badan ku lumiyaan fiirsashada telefishanka ha yeeshee ha ifahmi waayin saaxiib aniga qudhaydu waxaan daawadaa telefishan oo kuma hoos jiro wax sharci ah oo igu qasbaya inaan fiirsanin telefishannada waxaa laga sii daayaa qaar ka mid ah telefishannada barnaamijyo xiise leh markaa daawashada telefishanka waxaa keenay damaca jirka ha yeeshee haddii telefishanku uu is-hortaagayo howlahaaga ilaah ee xagga ruuxa ma ahan in la daawado haddaan horay idinku sii wadno faallada warqaddan reer galatiya cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka saddex boqol shan iyo soddon ayaa waxaa qoran sida tan waayo damaca jirku waa ka gees ruuxa ruuxuna waa ka gees jirka maxaa yeelay kuwanu waa kala gees si aydnan u samayn waxyaalaha doonaysaan haddaba haddii si wacan loo fasiro ayaa waxaa soo baxaya macaaniga rasmiga ah waxaana weeye jirka wuxuu la dagaalsan yahay ruuxa ruuxuna wuxuu la dagaalsan yahay jirka oo labaduba waa kala gees si aydnan u samayn waxyaalaha doonaysaan waana waxyaalaha dabeecaddaadii hore ay samayn jirtay haddaba taasu waa muhiim in maanka lagu hayo waa marka uu leeyahay jirku wuxuu ka gees yahay ruuxa ruuxuna wuxuu ka gees yahay jirka haddaba ninka rumaystaha ah wuxuu leeyahay dabeecad cusub taasina waa waxa sayidkeennu uu ku leeyahay nikidemos markaasoo uu lahaa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda lixaad wixii jirka ka dhashaa waa jir marka ay sidan tahay ayaa rumaystayaasha qaarkood aanay ka marnayn dabeecaddii hore ee jirka oo qofku awood u yeelan maayo uu kaga takhalluso dabeecadahaasi hore inta uu dunidan joogo haddaba waxa ayaan darra ah haddii laysku dayo in hal maalin ama maalmo qura laga takhalluso noloshii hore yooxanaa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda siddeedaad haddii aynu nidhaahno dembi ma lihin been baynu sheegnaa oo runtu inaguma jirto saaxiib haddii runtu aanay inagu jirin waxaa shakila'aan ah inaad beenlow tahay waxaana taasi keenaysaa ninkii kaamilnimada sheegtay inuu soo istaago heer lagu macneeyo beenaale waxaan leennahay laba dabeecadood dabeecaddii hore iyo dabeecad cusub waana tii bawlos uu inoogu sharaxay qaybihii ugu dambeeyey ee warqaddiisii reer rooma isagoo qudhiisa ayaa khibrad ahaan ku wareeray labada dabeecadood welibana waxaa taasi ku jaho wareeraya masiixiyiin fara badan haddaba jirku wuxuu col la yahay ruuxa ruuxuna wuxuu col la yahay jirka markaana samayn kari mayno waxyaalaha aynu doonayno inaan samayno dabeecadda cusub waxay col la tahay dabeecaddii hore way iska soo hor jeedaan oo dagaal baa ka dhexeeya labada dabeecadood waa sidii markii hore aad ahaan jirtay iyo sida aad noqonayso markii aad ku beddelanto cusboonaanta ruuxa haddaba miyaad loolankaasi ka dareentaa noloshaada waxaan keliya oo aan garanayaa inuu jiro wakhti ay noloshaydu doonayso inay ka ambato sayidka waa wakhti qaas ahaaneed oo ay ina kaxaysanayso dabeecaddii hore oo waxaynu doonaynaa inaan marmarsiinyo u yeelno waxa aynu samaynayno iyadoo ay sidaasi tahay ayaannu welibana leennahay dabeecado cusub oo inoo kaxaynaya caabudista sayidka waxaa jira wakhti markaa aan keligay ahay oo aan ilaahay ku ammaano wanaaggiisa iyo shuqulladiisa yaabka badan waxaanan ku idhaahdaa waayo adigu waad wanaagsan tahay oo naxariistaaduna weligeedba way sii waartaa sidaas waxaa yidhi nebi daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga adiguna waad odhan karaysaa dhegaystow haddaba in la ammaano masiixa waxaa keenaya dabeecadda cusub ee masiixinimo ha yeeshee waxaan kaloo leeyahay dabeecaddii hore oo dabeecaddaydii hore markii aan ku socdo waan ka dheerahay ilaah masiixi waliba wuxuu leeyahay dabeecadda cusub iyo tii hore oo ka dhex shaqaynaya dabeecadda cusub waa tan aynu ku helnay rumaysadka masiixa tii horena waa tan caasinimada iyo axmaqnimada ah ee aynu had iyo goorba ilaah uga hor nimaadno oo waxaynu ka dhaxalnay awowgeen aadan waxaa jira dad odhanaya garan mayno inaynu ruuxa ku soconno iyo in kale haddaba sidaas ha isku qiyaameen dhegaystow waayo waad og tahay oo waad kala sheegi kartaa haddii aad ruuxa ku socoto iyo haddii aad jidhka ku socoto bawlos halkan buu haatan inoogu sharaxay si aynan ahmiyadda aayaddii kore ee toddoba-iyo tobanaad aynan u seegin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiinse haddii ruuxu uu idin hoggaamiyo sharciga kuma hoos jirtaan haddaba ruuxa quduuska ah ayaa wuxuu ina keenayaa ama ina gaarsiinayaa inaan ku noolaanno nolol waafaqsan sida sharcigu uu doonayo haatan rasuul bawlos ayaa wuxuu inoo caddaynayaa shaqada jidhka waxaana ay kala yihiin sida ku qoran aayadaha siddeed iyo toban ilaa kow iyo labaatan ee cutubka shanaad baalka saddex boqol shan iyo soddon ee axdiga cusub sida tan shuqullada jidhku waa muuqdaan waana kuwan zino wasakhnimo dhilannimo sanamcaabudid sixirnimo cadownimo dirir masayr xanaaq is-ilaakh iskala qaybqaybin bidcinnimo xaasadnimo sakhraannimo rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah kuwaas waan idinka digayaa sidaan markii horeba idinku sheegay in kuwa waxyaalaha caynkaasi ah sameeyaa ayaan dhexli doonin boqortooyada ilaah waxaa haddaba halkan layska daba taxay dembiyo loo kala qaybiyey afar meelood waxaa ugu horreeya dembiga sinada waxaa ku xiga kan diimaha kan dadweynaha iyo kan qaaska ah haddaan idin kala dhigo ayaannu ku hormaraynaa kan sinada waxaana u horreeya macaasida dhilannimada wasakhnimada iyo dembiyada isgalmaadka ku taxalluqo oo ay ku jiraan aflaanta wasakhnimada ah iyo buugaagta dhallinyaradu ay daawato iyo kuwa xaasadnimada iyo karaahiyanimada kale dembiyada diimaha waxaa ka mid ah asnaam caabudka waa kuwa caabuda lacagta iyo wax waliba ee dadku ay ilaah meeshiisii geliyaan waxaa soo gelaya sixirka daroogada iyo nacaybka qudurnimada ilaakhda iyo isfahmila'aanta muranka uu ka dambeeyo qaybtan saddexaadina waa dembiyada dadku ay bulshada ka galaan sida masayrka carrada laysku qaado iyo iskala qaybqaybinta ha ugu horrayso tan jameecada masiixiyiinta ahi ay isku kala qaybqaybiso waxaa kaloo soo gelaya qaybtan bidcinnimada xaasidnimada iyo dilka waayo ciise masiix ayaa wuxuu leeyahay haddii aad nabcaato walaalka waxaad ku eedaysan tahay gacankudhiiglannimo qaybta afraadna waxaa ku jira sakhraannimada iyo rabshooyinka waxaad marka ay sidaan tahay ogaanaysaa in rasuul bawlos uu ku soo gunaanadayo waxyaabahan uu isdaba dhigay inay yihiin shuqullada jidhka iyadoo weliba uu raaciyey waxyaabaha caynkaas ah isagoo ula jeeda iyo wixii la mid ah oo ka dhigan in liiska uu dheer yahay waxaa kaloo qoran oo bawlos uu u sheegayaa reer galaatiya in kuwa waxyaalaha caynkaasi ah sameeyaa ayaan dhexli doonin boqortooyada ilaah marka uu leeyahay kuwa waxyaalaha caynkaasi ah sameeya ayuu tilmaamayaa ficil soconaya sayidkeennu wuxuu iminka ina siinayaa qisada ku saabsan wiilkii wixiisii khasaariyey oo dhex galay xerada doofaarrada laakiin ay ku adkaatay inuu halkaasi joogo kuwa keliya ee joogi kara xerada doofaarrada waa doofaarrada oo keliya haddii wiil wanaagsani ay dhacdo inuu xerada doofaarrada galo farxad heli maayo ilaa uu halkaasi ka taga mooyaane haddii aad dembi ku sii socoto waxaad gaaraysaa heer khatar ah waxaanay ka dhigan tahay inaadan ahayn wiilkii ilaah haatan maadaama uu qoray rasuul bawlos shaqada jidhka laga malaynayo ayuu iminkana eegayaa midhaha ruuxa quduuska ah waxa laga helo waxaad eegtaa sida uu u kala dhaqaajinayo shaqada jidhka iyo midhaha ruuxa quduuska ah shaqada jidhka waa waxa innagu aynu samayno tobanka wasiyadoodna waxaa loo bixiyey ama loo keenay inay jidhka maareeyaan ha yeeshee iminka nolosha masiixinimada waxa weeye in dadku ay soo saaraan midhaha ruuxa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaa qoran sida tan laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa caynkaas ah sharci ka geys ahu ma jiro marka ay sidan tahay ayaa waxaa jira in ciise masiix uu ka hadlay wax ku saabsan midhaha ruuxa sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad ciise masiix wuxuu leeyahay isaga la'aantiis waxba ma samayn karayno midhaha waxa weeye waxa nolosheenna ku jira wuxuu doonayaa inaynu midho dhalinno masaalka ku saabsan beerreyga ayaa ciise masiix uu kaga hadlayaa in beerreygii uu helay soddon jawaan lixdan jawaan iyo boqol jawaan waxaana taasu ay ka micno tahay inaan innagu dhalinno midho wanaagsan haatan midhaha waxaa soo saara ciise masiix isagoo isticmaalaya awoodda ruuxa ilaah ee nolosheenna ku jirta wuxuu doonayaa inaynu ku noolaanno nolol isagu uu ino hoggaaminayo taasina waa sababta aan ugu celcelinayo inaad ku noolaataan nolol masiixinimo waxaa haddaba lagu weyddiisay inaad ciise masiix noloshaada ku casunto ma jiro rumayste ku gaaraya heerka nolosha masiixinimada awooddiisa mana jiro rumayste ku noolaanaya nolosha masiixinimada dabeecadihii hore ayaan innaba lagu heli karin inay soo saaraan midhaha ruuxa rasuul bawlos wuxuu caddaynayaa sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad in weliba dabeecadda cusub ee nolosha aan lagu heli karin midhaha ruuxa wuxuu leeyahay waayo waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan oo aan doonayo inaan sameeyo aan sameeyo laakiin ma sameeyo haddaba dhibaatada caynkaas ah ayaa haysata kuwo badan oo innaga ah sidee baad ku samaynaysaa waxa wanaagsan oo aad doonayso inaad samayso haddaba taasu ma ahan wax ay tahay inaan innaga qudheenna samayno laakiin su'aashu waxay noqonaysaa sidee baannu ugu oggolaanaynaa ruuxa quduuska ah inuu midho wanaagsan inagu dhex beero markaana maaddada qusaysa midho dhalinta ayaa xiise weyn leh waxaan jeclaan lahaa inaan geedka canabka tusaale u soo qaato geedka canabka wuxuu leeyahay dhumuc dhulka ugu aasan iyo laamo laamuhu ma ahan kuwa dhaliya midhaha laakiin waa geedka dhumucdiisa hoose waxa dhalinaya midhaha marka ay sidan tahay ayaa ciise masiix uu ina xasuusinayaa in innagu aynu nahay laamaha geedka canabka laakiin aynaan innagu geedka ahayn waxa midhaha dhalinaya waa ciise masiix qudhiisa haddaan markaasi xaalkaasi ka eegno injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda afaraad ee baalka boqol afar iyo sagaashan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan igu jira anna aan idinku jire sida laantu keligeed aanay midho u dhali karin haddaanay geedka canabka ah ku oolin sidaas oo kale idinkuna ma dhali kartaan haddaydnaan igu jirin dhibaatadeennu waxa weeye inaynu sida allabari qurbaan ah ilaah isugu bixinnay laakiin markii aynu soo aadno halka qurbaanka lagu bixinayo oo ah meel aad u kulul ayaannu ka soo cararnaa waxa la doonayo waxa weeye inaynu masiixa qayb ka noqonno haddii ay tahay inaynu midho dhalinno bawlos wuxuu haatan inoo sheegayaa inuu jiro qaynuun ku saabsan sida aynu midho u dhalinayno si aynu u garanno aawadeed waxaa midhaha soo saaraya kobaca oo markii aynu kobacno ayaannu si wacan lugahayaga isugu taagi karaynaa haddaba anigu ka hadli maayo dunida welibana bawlos ka hadli maayo dunida ee wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha ku saabsan kobaca ruuxa quduuska ah ee inagu jira ruuxa quduuska ah wuxuu doonayaa inaannu midho dhalinno oo isagoo qudhiisuba waa midhaha ruuxa midhaha ruuxa waxaa laynoo sheegay inay ku jiraan jacayl farxad iyo nabad waxaad ogaataa in ay mid yihiin waxaanaad murun ka keeni kartaa markii aad eegto qaabka naxwuhu uu u dhacayo ha yeeshee haddii aad eegto xitaa nuqliga giriiga ah ayaad arkaysaa inuu magacu yahay faqad ama waaxid oo uusan wadar ahayn taasina waxay muujinaysaa in jaceylku uu yahay midhaha oo waxaa jaceylku uu u noqonayaa dhumuc midhaha kale ay ka soo baxayaan waxaan idinku leeyahay jaceylku waa aasaaska midhaha ruuxa rasuul bawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee uu u qoray reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda koowaad markaasoo uu lahaa haddaan ku hadlo afafka dadka iyo malaa'igaha laakiin aanan jacayl lahayn waxaa noqday naxaas dhawaaqaysa ama saxan bir ah oo sanqaraya oo kale haddaba cutubka saddex iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos ayaa ah mid caaqibo leh oo qayb ka ah kitaabka quduuska ah waxaanaad arkaysaa oo halkaasi aad ka helaysaa hadiyadda ruuxa oo si kale oo loo isticmaali karo hadiyadda ma lahan waxaase lagu isticmaali karaa ruuxa kaasoo noqonaya jacayl ninna heli maayo isticmaalka hadiyadaha haddaannu lahayn midhaha ruuxa waxaana haddaba la adkaynayaa jacaylka habeenka xiga ayaannu halkaasi idinka sii wadi doonnaa dhegaystayaal haatanse aynu dhegaysanno qadar gaaban oo myuusig ah
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin